alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira darsigeenna hore wuxuu ku saabsanaa baabu tayamum waxaan iska weydiin doonaa dhowr su-aalood sharaa'idu tayamum shuruudaha gebagabaysiga uu ku bannaanaado andeg shan weeye haye haye wujuud اlcudur in cudurdaarkii la helo kow dukuulu waqti salaa salaada waqtigeeda inuu soo galo طalabu اlmaa biyihii in la raadiyo tacaduru isticmaalihi biyihii oo la hayo isticmaalkooda inuu suurtoobi waayo taasu bay la socotaa taas waturaabu طaahiru cii طaahira waa in la helo arkaanu tayamum faraa'idiisa haye arbaca wahiya الniya masxu اlwajh masxu اlyadayn ilى اlmirfaqayn wالtartiib oo wejigu inuu horeeya gacmuhuna ay dambeeyaan waayo niyada maxaa la niyeysanayaa talo marka lagu bineeyo see madhabku yahay tayamku inuu yahay mubiix aan waxba daahirin ahayn qofku salaaddu inuu ku banaysanayo maxaa la niyeysanayaa istibaaxatu salaa wa naxwiha wuxuu niyeysanayaa inuu salaaddii bannaysto manaa salaadda inay mubaaxu noqoto tukashadu laakiin haddii uu niyeysto ka waran طahaaro ama rafculxadaf miyay ansaxays miyuu ansaxaya ma ansaxayo sidaa madhabku yahay marka la eego mubطilaat الtayamum waxyaabaha gebagabaysiga buriya ma ma abطla اlwudu wixii weysada buriya ru'yaة اlmaai fi gayri الsalaa fii gayri الsalaa wاlridda waayo riddada oo ah qofkii inuu gaaloobo diintii uu ka baxo kumuu darin nawaaqid اlwudu soo ma muxuu ugu daray nawaaqid الtayamum mubطilaa tayamum aye waa طahaaro ضaciifa a marka iyadoo markeeda horeba taag darayd haddii ridda ay ka daba timaado jiri mayso wakadalika dee ruqas laa tunaad biاlmacaasi suurtagal maaha qofku inuu rukso helo isagoo ku jira macsiyo ama macsiya inay rukso sababu noqoto waayo faslun haadaakani faasilu weeye bayna maa mada wamaa sayaati wuxuu fasalkani ku saabsan yahay fii bayaani najaasaati wa isaalatiha najaasooyinka caddayntooda iyo suulintooda axkaamta ku saabsan annajaasa luqa ahaan waa kullu mustaqdar wax kasta oo naftu ay ka yaqiiqsooto oo ay ka weysweysto ayaa najaaso la idhaahdaa sharci ahaana waa cibaaraة can kuli cayni xurima tanaawuluha cala اliطlaaq waa cayn kasta ama shay kastoo la taaban karo oo isticmaalkeeda shareecadu ay diiday cala aliطlaaq waxaa looga jeedaa inteeda yar iyo inteeda badan maca imkaan iyadoo isticmaalkeeduna uu suurtogel yahay oo dee qofku wuxuu cuni karo iyadoo ah ama uu cabbi karo ayaa haddana shareecadu u diiday laa lixurmatiha xurmo ay leedahay awgeed looguma diidin dee bani aadamka oo kale hilibkiisa waxaa loo diiday ma inuu najaas yahayba mise waa xurmadiisa waa xurmadiisa aw istiqdaariha ama waxa loo diiday ma aha qurunsi la qurunsado dee qofki uu ka wiswisaayo de waxyaaba waxaa jira la qurunsado sida xaakadii iyo dee waxyaabaha lamidka ah aw darariha fii badanin aw caqlin ama waxaa loo diiday maaha dhibay ku leedahay qofka jasadkiisa ama caqligiisa sida dee ciiddii oo kale fii xaali اlikhtiyaar oo qofka loo diiday waktiga qofku uu ikhtiyaar leeyay bimacnaa daruura aanay hayn waxaa soo gelaysa dee meytadii baktiga qofka waa loo diiday laakiin waxaa loo diiday fii xaali alikhtiyaar waktiga daruura ay u qabato looma diidin markaa najaasaadku ka mid yahay baktigu asal waxaa ashyaada waa طahaara shay waliba inuu yahay طaahir ilahi uhi huwa aladii khalaqa lakuma fi اlardi jamiica ilaahay waa ka idin abuuray waxaa dhulka yaallo oo dhan taasina waa mana sheegad mana sheegadkana dee waxaa ka dhalanaya xalaalnimo in cidda loogu mana sheegtay shaygan xalaalu yihi ila shay mamnuuc ka ah looguma mana sheeganaye oo abuurkiisa iyo jirsiintiisa looguma mana sheeganayo marka ashyaada waxaa asal u ah inay daahir tahay ilaa maa dalla daliilu calaa najaasatih shay daliil tusiye inuu najaas yahay mooyaane walihaada shayga haddii la ysku khilaafo ma daahir baa mise waa najaas asalku waa inuu daahir yahay ilaa qofka yidhi waa najaas uu keenayo daliil min alkitaab aw min alsuna aw min alijmac aw alqiyaas saxiix farqi baa u dhaxeeya najis iyo mutanajis waa inay fahmaan dalabat lcilmigu najis waxaa looga jeedaa shay laftiisu najaasa oo dee laa yadhur aan daahir garoob ahaynba almutanajisna waa shay asalkiisu daahir ahaa maa kaana daahira alasl fa asaabathu najaasa asalkiisu daahir buu ahaa waa maradii waa jirhkii qofka tana najaasa ayaa gaadhay yumkin tahiiru in la daahiriyaana de waa suurtagal farqibaana labada udhexeeyo shayga najiska lama iibin karo shayga la iibinaya waxaa loo shardeeya in noqdo shay daahira laakin ashay almutanajis aladi yumkinu tahiiruhu yajuusu beycuhu shayga markiis hore daahira ee najaasa ay gaadhay ee in la daahiriyaana ay suurtowdo dee waa la kala iibsan karaa oo iibkiisa waa bannaanya wuxuu uhi sheekhu wakulu maayicin wuxuu ka warramay halkan waxyaabaha markaa najaasada ah wakulu maayicin buu ihi dareero kaste dareerahaasoo kharaja ka soo baxay min asabiileyni labada marin ama midkoodba najisun weeye waa mid najaasa ila almaniya manida mooyaane marka halka waxa uu ku qayday sidaad aragto maayic buu ku qayday yacnaa dareere wuxuu markaa ka ixtiraasayaa uu ka saarayaa shayga mutasallibka ah isagoo adag dee ka soo baxa maciidada iyo caloosha se quruurux tusaaleaan qofka ka soo dhacay qubusha ama duburta ama fataatiir marka hore uu liqayba ama dee laftii gobka ama midhacaayada ama duud oo kale gooryaan ama dirxidda ka soo dhacay isagu dee najaas ma aha laakiin mutanajis weeye waayo dee najaasadii buu soo dhex qaadayoo oo la socoto dee haddii la maydho oo la daahiriyo dee daahirnimadiisii buu ku noqonayaa ilaa asalkiisu najaas maahee marka shay kastaoo ka soo baxa buu yidhi labada marin midkoodoo dareero ah waa najaas waxaa dee u horeeya oo ka mid a waxaa loo yaqaano kaadida oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi tanazahu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri minhu markii ninkii acraabiga masaajidka uu ku kaajayna rasuulku wuxuu yihi hariiquu calaa bawlihi sijilan min maa kadiisa waxaad ku shubtaan waadaan biyo ah aw danuuban min maa bukhaariyo muslim baa wariyey waxaanay taasi markaa daliil u tahay la waa maydhisa waa qaabkii dhulka loo maydhayune kaadu inay tahay najaas kadalika rasuulku markuu xaajo guto de waa iska maydhi jiray siduu aana sheegay kaana nabiyu idaa tabaraza lixaajatihi ataytu bimaa-in fayaqsilu bihi bukhaariyo muslim baa wariyey rasuulku markuu xaajo guto biyaan u keeni jirayoo dee biyahaasuu ku maydhi jiray aharkiiyo raadka wixii ka soo baxay uu ka tegey waxaa kaloo ka mida dareerayaashaa ka soo baxaya labada marin midkood almadiyu waa biyo qofka bani aadamkaa ka yimaada midabkiisu waa asfar waxaanu had iyo jeer ala yimaadaa yakhruju haaliba cinda thawraani shahwa marka qofka dareenkiisu uu kaco markii cali bin abi aalib arrinkaa uu ka cawday ee miqdaad rasuulka u diray uu yihi bal soo weydii rasuulku wuxu uhi yaqsilu dakarahu wayatawada dakarkiisuu maydhaya xubintiisuu maydhay waanu weysaysanaya bukhaariyo muslim baa wariyey marka maydhistaasi waxay daliil u tahay in almadiyu ay tahay najaas laakiin marada sideebaa looga daahirinayaa marada waxaa looga daahirinayaa sida xadiidka sahl ibnu xunayf ee tirmidiya wariyeen ku xusan in biyo lagu rusheeyo un in laga maydhaa waajib maaha taasna maaha macneedu inaanay najaas ahayn waa najaas la khafiifiyey qaabkii loo daahirinaya sida kaadida inanka yareen ababin oo kale waxaa iyaduna la mida alwadiyu waa dee biyo yimaada bani aadamka ka soo baxa bacda albowli haaliban kaadida dabadeed inta badan weliba haddii jimaacu horreeyey aw cinda xamli shayin thaqiil ama qofku markuu qaado shay culus iyaguna waa waa najaas waxaa la mida dhiiggii dee dhiiggii xaydka oo kale iqsilii canki dam wasalli buu rasuulku faatima ku yidhi dhiigga uu leeyahy iska maydhna dee waa dhiiggii xaydka marada in laga maydhana rasuulku calayhi salaatu wasalaam amar buu ku bixiyey wuxuu markaa mualifku waa ilaaqo kulu maacin kharaja min asabiileyni najisun marka kaadidii iyo saxaaradii iyo waxyaabaha kale bani aadam ka yimaada inay najaas yihiin waa taa daabit baanay u sheegaan shayga najaasta ee sabiileynka ka imanaya waxay yidhaahdaan kulu ma lahu ijtimaacun ay fi lmacida wastixaalatun fa inahu najis shay kasta oo marka hore caloosha ku kulmay oo dabeetana isbedel uu ku dhacay oo haddana soo baxay ayaa najaasa waxaanay marka kaga ixtiraazayaan shayga aan sifadaa lahayn een ka dhalan ashyaa kulantay oo isu timi deetana isbeddeshay sida dhididkii oo kale wa kadalika waxayn allucaab dhareerkii xayawaanka uu ka soo baxo ayuunbu la xukumiyey hadduu xayawaankaas xayawaan daahiraya sida bani aadamkii oo kale iyo xoolihiiyo dee waa daahir hadduu xayawaan najaasa yahayna dee waa najaas xayawaanka kaadidooda iyo saaladooda labuu u qeybsamayaa xayawaanku xayawaan hilibkiisu uu xalaal yahay maakulu laxm iyo xayawaan hilibkiisu uu yahay xaaraan hayru maakuli laxm xayawaanka uu hilibkiisu xaaraan yahay saalidiis saaladiis iyo kaadidiisu waa najaas xayawaanka haddaba hilibkiisu uu xalaal yahay shaaficiyadu waxay qabaan isaga laftiisa in kaadidiisa iyo saaladiisuba ay najaas yihiin markaa tii geela iyo lo-da iyo adhiga iyo xayawaanaadka kale hilibkooda la cuno sida dee ugaadhi xalaasha ahayd iyo waa najaas bay odhanayaan waxaanay markaa taa u xujaystaan xadiidka cabdillaahi ibnu mascuud markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amray inuu u keeno saddex xajar saddex dhagax qaala fawajadtu xajarayni waltamastu haalida falam ajidhu labaan helay buuhi kii saddexaad waan raadiyo oo maan helin fa akhadtu rawha saalaan soo qaaday faataytuhu bihaa waan u keenay faahada alxajarayn waalqa rawhata waqaala hada rigs rawa bukhaari labadii dhagax buu iga qaatay buu ihi saaladiina wuu tuuray rigsi baanu ku sheegay rigsina bimacnaa najis ayay leeyihiin waxay kaloo xujaysanayaanay deliishanayaan cumuumka xadiidka cabdillahi bni cabaas markuu rasuulku labada qabri soo maray qaala inahumaa yucadabaan wamaa yucadabaani fi kabiir ama axaduhumaa fakaana yamshi bاnamiima waama alaakhar fakana laa yastatiru min bowlih fii riwaayati laa yatanazah bimacnaa laa yajtanibhu wayaxtarizu minhu kaadida midaan ka fogaan oon iska ilaalin bu min albowl baa riwaayaadka qaarkood ku timi kaana laa yastatiru min albowl ka riwaayad say xujaysanayaan laakiin sida saxiixi waxa weeye xayawaanka hilibkiisa la cuno ee xalaasha ilaahay ka dhigay kaadidiisa iyo saaladiisu najaas maaha xadiidkan hore alrawtha layskuma waafaqsana inay tahay saalada xoolaa hilibkooda la cuno culimada qaarkood waxay leeyiin waa saalada dawaat alxawaafir sida lisaan lcarabka oo kale waa la eegi doonaa masalada beri hore sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii baa kolley halkaas iigu dambeysay markii daraariga aan dhiganaynay lisaan lcarabku wuxuu odhanayay alrawth waa saalada dawaat alxawaafir waxyaabaha qoobka leh oo dee dameerihii iyo kuwaas weeyi riwaayaadka qaarkoodna way ku timiseen riwaayadda ibnu khuseyme inkastoo aanay ansixin inahaa rawthatu ximaar waa dameer saaladii ta kale rigs maaha kelmad ku cad bimacnaa najis oo rigs muraadif uma aha kelmaday isku macno yihiin ma aha najis macnaa intaa ka ballaadhan baa loo isticmaalaa shay aan najaas ba ahayn ayaa kelmaddaa lagu isticmaalaa xadiidkan kalena riwaayadda kalaa fasirtay waa baynu akrinay fakaana laa yastatiru min bowlihi kaadidiisa kaadi oo dhan maahee axaadiid badanna waa tusinaysaa xayawaanaadkaa hilibkoodu uu xalaasha yahay kaadidooda iyo saaladooda inaan najaas ahayn waxaa ka mida axaadiida xadiidkii anas nimankii curaniyiinta uu rasuulku kaadidii geel iyo caani isugu daray haddii la yidhaahdo dawaa laga dayeyna dawa xaaraana layskuma daweeyo daruuro keentayna dee markaa ma jirin marka haddii ay najaas tahay kaadida geelu rasuulkuma waraabiyeen ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogolaaday neef geela in lagu dawaafo masjidulxaraam markaa la dhex mariyo caqlina ma laha uu kaga ilaaliyo kaadida iyo saalada waxaa kaloo rasuulku uu fasaxay in lagu tukado xerya xeryaha adhiga wsalluu fii maraabid alghanam buuhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xeryaha adhiga ku tukada xero adhina dee waxa yaallo waa la garanayaa waa kaadidiisii iyo iyo digadiisii baa taalla haddii la dhaha waxbaa la ysaga dhigayaana dee taa taa nebigu waa inoo sheegi lahaa dee wax layska xigsiinayo inaanu inoo sheegin waxay tusinaysaa in wax layska xigsiiya inaanay shardi u ahayn fasixitaanka uu fasaxay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam in lagu tukado waxaa kaloo dee saxaabada ka sugnaatay in badan inay u isticmaaleen addawaab xayawaanaadka inay u isticmaaleen inay midhaha markaa dee kaga rogaan ama kaga ridaan saabulka midhaha halkan laga tumee dee bud loo qaato in la dul mariyo tusaalahaan lo-dii oo kale iyo fardihii iyo geelii iyo deetana maruu ku istaagay ila waa culus yahay midhihii dee ay ka daataan qoloftii ay ku jireen dee waana ku kaajayaan oo waa ku saalaynayaan xayawaanaadku saxaabadana waa ka sugnaatay ridwaan ullaahi calayhim inay dhiriqda xoolaha ku dhex tukadeen sheikhu islaam ibnu taymiya raximah llah kitaabkiisa majmuuc lfataawa wuxuu sheegayaa mujaladka fiqigu uu ka bilaabmo mujalladka kob iyo labaatanaad wuxuu sheegayaa adilo badan oo masaladaa u keenaayo ilaa dhowr iyo toban daliil in saalada iyo kaadida xoolaha hilibkooda la cuno ay daahir tahay waana wajhun fii madhab shaafici oha shaarixu walanaa wajhun ana bowla maa yuka laxmu warawthu طaahiraan asxaab اlwujuuh ayaa qaarkood sidaa ku tegeen alistakhri iyo ruyaani ayaa sidaasi yidhi waay wuxuu ka soo reebay markaa manida manidina waa laba mani bani aadam iyo mani waxa weeyaan xayawaan manida bani aadamka aynu ku horeyno manida bani bani aadamka waxa uu madhabku yahay inay tahay daahir madaahib kaloo ku tegay najaas tahay waa jiraan sida maalikiyada iyo xanafiyada iyo qolooyinka yidhi waa najaas waxay xujaysanayaan axaadiida tilmaantay inuu rasuulku iska meedhay kaana rasuulu llahi yaqsilu maniya uma yakhruju ila salaa fii dalika athawb muslim baa wariyay maydhistu marka waxay daliil u tahay bay leeyihin dee inay najaas tahay shaaficiyaduna waxay xujaysanayaan xadiidka caaisha farkiguu ku jiro jejebinta iyo burburinta laqad ra'aytunii afrukuhu min thawbi rasuuli llahi farkan fayusallii fiihi rawahu muslim marada rasuulkan ka jejebin jiray bay tihi markay ingegto eetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ku tukan jiray marka haddii ay najaas tahay dee burburin iyo jejebinimay daahiriseen ilaa intii marada dusha ka saarayd unbay meesha ka saaraysaa burburintu laakiin intii la dareeray marka hore ahaydee dunta kala dhex gashay ma soo saarayso riwaayadda qusligana waxaa lagu qaadilay cala alistixbaab in maydhistu ay sunno un tahay ama dee nadiifinun looga jeeday waana sida waxyaabaha taa xoogeynaya waxaa ka mid ah caaisha radia allahu canhaa oo zawju nabiy calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiidka sidaa ka fahantay una daliishatay ibnu cabaasna wuxuu yidhi manida markuu ka hadlayo marada gaadha amito canka bicuudin aw idkhirin fainamaa huwa bimansilati اlbusaaqi wاlmukhaad haddii marada ay kaa gaadho qori yar ama cawstameer idkhirku waa cawstameerkee iska mari waxay la mid tahay un candhuufta iyo iyo duufka iyo waxyaabahaasun bay la mid tahay bimacnaa najaas ma aha ta kale waa asalkii bani aadamka laga abuuray in la idhaha bani aadamka ilaahay karaameeye asalkiisii baa najaasana oo arrin adag weeyi iyadoo weliba daliil cad aan lahayn walaqad karamnaa bani aadama buu uhi ilaahay subxana wa tacaala manida xayawaanka daahirka ah khilaaf baa ku jira ma daahir baa mise waa najaas taasi waa manidii insaanka wuxuu rajaxayaa raafici inay tahay najaas waayo daabidkii najaasiday soo gelaysa dee sideeda iyadoo ah un jidhka kumay dhex jirtee dee waxyaaba isu yimi bay ka samaysantaa asalkeedu dee waaba dhiig istixaal iyo isbedel dhiig uu ku dhacay weeyo sida noqday marka daabidkii najaasadae hoos imanaysa ta insaankana waxaa loo soo reebay uun oo najaas inay ta loogu xukumi waayo takriima laha sharfitaan la sharfaayo laakiin nabi wuxuu rajaxayaa inay tahay daahir waana sida agarka culimada shaaficiyadu ay ku tegeen xayawaanka daahirka ah manidiisu inay daahirta waayo waa aslu xayawaanin daahira xayawaan daahira asalkiisii laga abuuray wey oo haddii dee ay najaas tahay dee isaguna xayawaan daahiraba lama arkeene isaguna dee najaas buu noqon lahaa waayo wagaslu jamiici alabwaali buu yidhi daahirintii najaasada ayuu u galay wagaslu jamiici labwaali kaadi oo dhan maydhisteed iyo wal arwaathi saalo iyo saxaro oo dhan maydhisteed waajibu weeyi marka halkaa dee wuxuu tilmaamayaa inay isku mid yihiin kaadidii insaanka iyo tii xayawaanaadka oo dhan walihada ba u isticmaalay kalimatu jamiic jamiic alabwaal bowl laadamiy o bowl xayawaan xayawaankii hilibkiisu xalaasha iyo kii u xaaraan taha rawth laadamiy iyo rawthu alxayawaan dhammaantiiba in la medhoo waajib buu leeyahy macnaa waxaan maydhis ahayn kuma daahir garoobayso waxaanu xujaysanaya haddii axaadiida ay ku soo aroortay in la maydho yaqsilu dakarahu madidii rasuulku soo saa mu odhan wakadalika aanasoo mu odhan soo rasuulku mu odhan ahriiqu calaa bawlihi danuuba min maa kaayisii waadaan biyaa ku shuba faqsilii canki dam soo kuma odhan gabadhii dhabar furanka lahayd dhiigga iska maydh marka wakhtigaa xaydku u dhammaado wasalli wakadalika waxa weeyaan adilada kale macnaha tilmaamaysa ayay xujaysanayaan laakiin wallahu aclam sida saxiixa ah laa yatacayan اlguslu liisaalat الnajaasa gusligu si gaaro waajib uguma aha suulinta najaasada bal yaxsulu aلtaطhiir wa isaalaة الnajaasa bikuli ma azaalaha wax kasta oo suuliya oo najaasadii meesha ka saara ayay daahirintu ku xaasilaysa walow biyaba yaan la marine laakiin biyo waa shayga ugu fiican waxyaaba taa u daliila waxaa ka mid ah axaadiida ka warramaysa kabaha qofku haddii uu najaaso ku istaago inuu dhula ku masaxo marka ciiddii inay daahirinayso xadiidku daliil u yihi wakadalika daylu lmar'a xaynkii gabadha maradii dhulka ay jiidaysay inay ciiddu daahirinayso ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay istixaalada ayaa iyaduna wax daahirisa haddii shaygu waxa weeyaan uu isbedelo dee wax kalaba uu noqdo a oo uu ka guuro xaalkii hore waxbaanuu masaladaasi ka sheegi doonaa mualifku iminka waxaa soo baxay waxaa loo yaqaano almaghasil albukhuriya albukhaariya maqsalo waxa ay wax ku maydhaysaa uu yahay bukhuur ee aanu biyaba ahayn oo ingeganba maradiina dee maro nadiifay ka dhigaysaa wixii najaaso marsanaa dee ku hadhi maayo najaasadii ka uri mayso midabkeedii ma joogo haa dhadhami mayso marka ma waxaynu dhaha un biyo lama marin oo najaasadii way joogtaa waynu dhahnaa iyadoo najaasada meesha ka tagtay cayntaa ama shaygaa la taaban karee najaasada la idhaa ee mustaqdarkaa sharcan shay la qurunsado sharci ahaan oo shareecada tuli ka fogaada mar haddii ay meesha ka baxdo biqasdin aw bigayri qasdin ama qofku ha u qastiyo inuu meesha ka saaro ama yaan u qastiin bimaain aw bigayrihi biyo meesha ha ka saaraan ama wax kale sida saxiixa meeshu waa daahir garowda ilaa bowlo sabiyi mooyaane buu ihi inankii yaraa kaayiisa mooyaane alladii inankaasoo lam ya'kul aan cunin aطacaama raashin macnaa aan ababin weeye lam yakul iطacaama weli aan ababin fainahu yatru wuxuu ku daahir garoobayaa bowlkiisa ama kaadidiisu birashi ilmaa biyihii rushayntooda calayhi kaadidaa lagu dul rusheeyo oo rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim sidaa yeelay xadiid umu qays bintu muxsin cukaasha ibnu muxsin walaashi weeye ina yar bay rasuulka ula timi fa ajlasahu fii xijri fabaala calaa thawbih dhabtuu rasuulu ku fadhiisiiyeyo dabeetana maradii rasuulku u kaajay ilmi yaraa fadacaa bimaain fanadaxahu walam yaksilhu biyo halay keena buuri rasuulku biyi buu ku rusheeyey mana maydhin taa macnaheedu ma aha kaadidiisu inaanay najaas ahayn oo kaadidiisu waa najaas oo adiladaa hore ayay hoos imanaysaa laakiin waxa la fududeeye uun qaabka loo daahirinayo sababta loo fududeeyana culimadu waa isku khilaafaan oo kaadida inanka aan weli ababin daahirinteedii laga dhigay in biyo in lagu rusheeyo biyo dee ka qaalib noqda tii inantii yarayda la midka ahaydna la yidhi halla hala maydho yundaxu min bowli اlghulaam wayuqsalu min bowli اljaariya xadiidka caliya tirmidi wariyey inanka kaadidiisa waa inankii aan ababin biyuun baa lagu rushaynayaa inantana kaadideeda waa la maydhaya markaa kaadidiisu meelunbay ku dhacdaayoo dee uu la shiishaa ayaa la yidhi inantana kaadideeda way faafaysaa waxaa kaloo yidhi dee waaba kala duwan yihiinoo labada kaadiyood laftooda kala duwan culimada qaar waxay ku sababeeyeen nafaha bani aadamka ayaa had iyo jeeraale iska jecel inamada oo inankii cid waliba waa qaadaysaayo waa iskaga farxaysaa inay iska siisidato habluhuse waa ka duwan yihiin marka haddii dadka la idhaahdo inankii kaadidiisa iska meedha inankeena weli aan ababin ay iskana jecel yihiin naftoodana ay ku abuurantahay qaadqaadistiisu dee kadaad inay kala kulmaa bay noqonaysaa aduu arrintaa ibnu daqiiq ilciid baa sheega sharax baanu kitaabkan ku leeyahay kitaabkan matn اlgaaya wاlikhtisaar ama matn abi shujaac sharax buu ku leeyay ibnu daqiiq ilciid allahu aclam sababtu waxay tahy rasuulka alayh الsalatu wasalaam saa u kala duway waxaa shardiga inanku inuu yahay midaan ababin oo aan raashi waxa weeya aan cunin waa radiic raashin aan cunin maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa lam yaakul الطacaam ee calaa wajhi taqdiya baa looga jeedaa quudasho uu quudanayo oo uu kaga maarmi karo caanihii midaan raashinka qaabkaa u cunin baa loo jeeda ee maa macaneed midaan afka waxbaba loo gelin de waxaanu ogsoonayay rasuulku alayhi salaatu wasalaam carruurteen markay dhashaana loo keeno taxniik buu u samayn jiray oo timir buu halkaa dhan xalagga ugu dhajin jiray deetana timirtaasi dee intay milanto ayuunbay ku dhammaan jirtay marka xabad yaroo timiro afka loo geliyiyo malab yaroo halkaa loo mariyi iyo burcad yaroo markay calooshu yaro istaagto daanka islaamu u dhigaan iyo waxaasi maaha wax ka dhigaya kaadidiisii ta dadka waaweyn oo kale waxaa loo jeedaa markuu ababo ee uu barto cuntadii oo uu kaga maarmi karo waxa weeyaan naaskii uu jaqaayey iyo caanihii waxa weeyaan la siinaayey markaasaa kaadidiisu kaadida ninka weyn ay la mid noqonaysa waayo marka waa in biyaha lagu badiyo oo dee biyuhu ay meeshii kaadidu ay ku duushay dee ay wada gaadhaan ile biyahaasi ayaa daahirinaye walaa yucfaa buuhi la iska cafiyi maayo can shayin shay shaygaasoo min anajaasaati najaasooyinka ka mid ah oo qofkii iyadoo ay martay loo ogolaan maayo inuu iska daysto oo aanu iska maydhin ama aanu iska suulin ila alyasiira intii yarayd mooyaane min addam xaale intaa yar ay ka mid tahay dhiiggiiyo walqayxi malaxdii iyo wamaa shaygii laa nafsa dhiig lahu isaga aanu u sugnaan naftaasoo saa'ilatu mid dareerta ah yacnaa dhiig xididada dhex mara idaa maata fi linaa idaa waqaca fi linaa'i wamaata fiih markuu ku dhaco weelkii waxa weeyaan uu ku dhex dhinto idaa maata marka uu ku dhinto shaygaasi aan xididdo dhiigma dhiig maro aan lahayn dhiig maro aanu lahayn shayga aan lahayn xididdo dhiig maro marka uu ku dhinto fil inaa'i weelka dhexdiisa marka halka wuxuu tilmaamayaa najaaso oo dhan inay waajib tahay in laga daahiriyo qofka jidhkiisi iyo maradiisi iyo dee meeshii qofku uu ku tukanayay ama najaasadu isaga ha ka timaado ama cid kale ha ka timaado laakiin shaygii waxaa dhici karta isagoo najaasa in qofka laga cafiyo o laga dhaafo daahirintiisa laba shay buu markaa sheegay waa najaasadii yarayd ee dhiig ahayd ama malax ahayd oo labadan maxaa loo soo reebay waa limashaqati lixtiraazi minhuma in la iska ilaaliyo ayaa adagoo kadeed ka dhalanaya haddii qofkii la dhaa iska ilaali waayo qofka bani aadamkaa dee dhiig baa dhex maraya dheecaanna in badan dee waa ka yimaadaa sida saxiixiina waxay tahay inaan labadan lagu gaar yeeline yasiiru najaaso oo dhan xukumkan la siiyo najaasada intii yarayd sida karashaashi lbowl sida duulduulkii kaadida ee aadka u yaryaraa ee ka ru'uusil ibar oo kale ahaa irbadda madaxeeda fiiqan oo kale alladii laa taraahu lcayn oo ishu aanay qabanahayn oo qofkii wuu dareemayaa inay meeshaa wax ku duuleen lakiin wuxuu wax la arkaya maaha waxaana taa u daliila adilada tilmaamaysa ilaahay xarajka culayska iyo kadeedka ummaddan inuu ka dulqaaday wma jacala calaykum fi اdiini min xaraj wa ka qowli nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ina اdiina yusrun oo dee xaraj iyo kadeed iyo culays baa ka dhalay qofka haddii la dhaa taa iska ilaali hadday ku martana iska daahiri waxaa kaloo dee u daliila aharu اlistinjaa waxaynu ogsoonnahay istijmaar qofku haddii uu sameeyo oo dhagax iyo wax la mida najaasadii ka soo baxda uu iska mariyo dee waxaynu ogsoonnahay raad baa meesha ku hadhaaya markaynu halkaa marana waa inagii tilmaannay qofku inuu istijmaarka wado xataa laa yabqa aharun laa yuzilu ila almaa xataa idaa lam yabqa aharun laa yuzilu ila almaa ilaa aanu meeshaa ku hadhahayn raad biyaha mooyaane wax kale aanay suulinahayn kaasi hadduu ku hadho markaa waa loo ruqseeyey a marka taa lafteedana waa looga qiyaas qaadan karaa waxaa kaloo laysu cafiyey buu yidhi xayawaanka aan lahayn dhiig xidida dhex mara xayawaankaasi waa marka uu weelka ku dhaco maaha marka sidiisa loo doontee isagii baa ku soo doontayoo weelkii ku dhacay deetana wuu ku dhex dhintay baktiguna dee asal ahaan najaas buu ahaa soo maa marka kaana waa laysu cafiyey marka khilaaf baa ku jira oo ma najaas baa laysu cafiyey mise najaas maba ahaba labadaba waa la yidhi waxaa kaloo laysku khilaafay cilladu waa maxay horta waxaa loo daliishaday xadiidkii dee dubaabka xadiidkii ka warramayay dubaabka ama duksiga oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi idaa waqaca الdubaabu fii inaayi axadikum falyaqmisu kulahu uma liyaطraxu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa waqaca الdubaabu fii inaayi axadikum falyaqmisu kulah duksigu hadduu ku dhaco midkii weelkiisa ha quusiya buu yihi uma liyaطraxu deetana ha tuuro faina fii axadi janaaxayhi shifaءa wa fi laakhari daa'an waayo labadiisa baal midna dawaa ku jirta midna cudur baa ku jira marka way istallaalayaan ka cuduru ku jiro ayuu ku horraysayaa ka kalena kor buu u hayaa marka waa in laysu geeyo labadii ilaahay subxana wa tacala waxyaaba badan oo abuuray xikamka ku jira waxaa ka mida waxyaabo kaleo adduunyada dusheeda jooga ayay liddi ku yihiin oo dhibkiisa ay ka celinayaan bani aadamka labadaa baale markaa duqsiga uga tusaale qaado marka waa maxay cillada ama sababtu horta xadiidka markaynu eegno dee weelkii marka lagu rido sharaabku uu ku jiray waxaa la quusin karaa waa sharaabe iyo dee cuntadii kale lafteeda dee jilicsanayd ma kala qaadin rasuulku markay qaboodiya maray kulushay dee iyadoo kulul haddii la quusiyo u dhima bal iyadoo qabo haddii dee la quusiyo waxay u badan tahay inuu dhinto hadduu ku dhex dhintona dee waa bakti cunto iyo dee sharaab ku dhex dhacay baktiguna najaas buu ahaa markaa kani muxuu najaas u noqon waaye culimada qaar waxay leeyihiin maytada ama baktigu sidiisaba inuu najaas noqdo waxaa sabab u ah waa inxibaasu dam fiihi alladii yatacafanu fiih waa dhiiggii baa ku xabismaya dee gawricuu ka saari lahaa marka dhiiggaasi markuu ku xidhmana dee uu ku dhex qurhmayaayo dabeetana dhibaataa ka soo gaadhaysa bani aadamka isticmaalay kanina waxaanu lahayn dhiig xididadiisa dhex mara oo ku xidhmaaya dee oo gowrac ka saari lahaa marka waxaa la mid noqonaya shay walo noocaasa sida kaneecadii iyo quraanjadii iyo duburlixii iyo shinnidii iyo xayawaanaadka noocaas oo dhan culimada qaarna waxay leeyihin maya sababto mashaqat lixtiraaz o duksiga iyo waxyaabahan yara kalee duulduule banaadamkada jiraan la jooga dee waan la iska ilaalin karahayn haddii la idhahdo waa najaaso cuntadii maray ku dhaceen way najaasowday oo hala daadiya dee dhibaataa ka dhalanaysa waay walxayawaanu buu uhi xayawaanku kulluhu dhammaantii daahirun weeye ila alkalba aygii mooyaane iyo walkhinziira doofaarki iyo wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda labadooda iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood ka farcama ay wa xayawaanin aahirin iyo xayawaan aahira midkood iyo xayawaan aahira iska dhalaan ay iyo xayawaan kaloo aahira ama doofaar iyo xayawaan kaloo aahira marka asal waxa u ah xayawaanaadku inay aahir yihiin dee ilaahay baa abuuray ilahna wuxuu abuuray limanaafic alcibaad huwa aladii khalaqa lakumaa fi lardi jamiica waayahay wixii daliilu sheegay inuu najaas yahay unbaa najaasa ayga daliil baa sheegay waa xadiidka saxiixeynka ku jira rasuulku uhi طuhuuru inaaya axadikum idaa walaqa fiihi اlkalbu an yaksilahu sabca maraat ulaahuna bاturaab midkiin weelkiisu wuxuu ku daahir garoobayaa markuu aygu dhabaqsado toddoba jeer inuu maydho oo marka koowaad ama mar ka mid a ciida ay la socoto a marka mar haddii lahi weelku wuxuu ku daahir garoobayaa sidaa macnaheed waxa weeye dhabaqsigiisaas iyo lucaabkiisaas ayaa najaaseeyey waxaanaynu ogsoonnahay dee afku waaba meesha loogu qaatay markaa meelaha kale qoyaanadooduna dee ka sii daran sida saaladiisii iyo kaadidiisii iyo dhiiggiisii iyo dheecaankiisii iyo dee waxyaabaha lamidka ah waayo doofaarkana waxay uga qiyaas qaateen ayiga waxaa kaloo ay yidhaahdeen aayaddaa tuse inuu najaasi aw lama aw laxma khinziirin fa inahu rijs ayigana waaba kasii daraya bay yidhaahdeen ayga in la dhaqdaaba dee laysu baneeyey xaaladaha qaarkood doofaar kasta laysuma banayn wixii labadoodu a iska dhalaana dee labadoodiibay la xukum noqonayaan iyagaa dee asal oo ah wixii midkood iyo xayawaan daahiri a iska dhalaanna waxaa la raacinayaa ka najaasta ah haddii shaygu laba shay uu ka dhex dhasho mid daahir iyo mid najaasa xagga najaasaha la raacinaya mid xalaal iyo mid xaaraana xagga xaaraantaa la raacinaya taqliiban lilnajaasati wa lilxurma waxaa la xoog badinayaa dhinaca najaasanimada iyo xaaraannimada waayo qawaacidda shareecada waxaa ka mid a ana dar'a almafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix shaygan maxaa ku kulmay ila mid daahir iyo mid najaasa baa iska dhalae maslaxo dee xagga ka daahirka uga timi iyo mafsado ka xagga najaasta uga timi labadiina way isku jiraanoo lama kala sooci karo oo meel kasta oo ka mid a xayawaankaa ay iyo xayawaan kale ay iska dhaleen dee waa labadiibaa ku kulansan raadkii ka yimi ama asalkii faraca faracnimadu faraca ka yahay kaa najaasta iyo faracnimada faraca uu ka yahay kaa daahirka markuu xaaraan yahayna waa sidaas oo kale oo mid xaaraan iyo mid xalaali ay iska dhalaan labadii baa ku kulmay qaacidana waxay leedahay dar-u lmafaasid mafsadada in la fogeeyo iyo xumaanta muqadamun calaa jalbi masaalix ayaa maslaxa in la helo ka horeysa marka in shayga najaasanimadiisa laga badbaadaa ka horeysa intiisa daahirka in lagu intifaaco labadii lama kala saari kareen in intiisa xalaasha ah ka xalaalnimada uu ka helay lagu intifaaco waxaa ka horeysa intiisa xaaraanta in layska fogeeyo oo la yska durkiyo qaacidadu dee daliilo waa leedahay waxaaba dee daliil ugu fila rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi markaad dirta aygaagii tobabaraa oo aad u tagto ay kale oo la joogta dee ugaadhiina u dilay ila hadday noo shee waa la gawracaya ha cunin waayo maxaa loo cuni waaye waayo garan maysid ma aygaa aygaagii bisinka aad u qabatay ee tobabaraa aad dirtay baad dilay mise kuwa kale marka maxaa ku kulmay mafsado iyo maslaxo maxaa la qalibo la xoog badiyo la rajaxay dhinacii mafsadada xaggaasaa xukumkii la mariyey walmaytatu buu yidhi baktigii kulluhaa maytada dhammaanteed najisatun weeye waa mid najaasa oo maxaa u daliilad waxaa u daliila baynu odhan karnaa axaadiidtii ka warramaysay magdinta haragga oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur harag kasta oo la magdiyey waa daahir garoobay a macnaheed waa maxay intaan la magdin muxuu ahaa intaan la magdin wuxuu ahaa najaas buu ahaa wakadalika ilaahay waa xaaraantime wuxu uhi xurimat calaykum اlmayta taasina waxay daliil u tahay baa najaasanimadeeda laakiin taasi sax maaha shay kasta oo xaaraani najaas maaha shay kastaoo najaasa ayaa xaaraana laakiin shay kasta oo xaaraani najaas maaha shaygu isagoo daahira ayuu xaaraam noqon karaa dhibaato kaleoo najaaso aan ahayn oo dee uu leeyahay awgeed maytana waxaa looga jeedaa halkan maa zaalat xayaatuhu bigayri dakaatin sharciya wax kasta oo noloshiisi ay suushay oo dee ruuxdii ay ka baxday iyadoo gowrac sharci aanu ku dhicin oo hadduu ahaa mid gawricu xalaalayo lama gowricin ama shuruuddii gowraca xalaalaynaya gawrica xalaalayn laha shuruuddiisii baan laga helin haddii waxa weeyaan ahaa mid aanu gawricu xalaalaynna dee haddii la gawriciyo haddii kale waa isku mid oo dee dakaad sharciya gawriciisu noqon maayo gawrac sharciya maaha haddii dee dameer la gowraco oo si saxa dee loo gowraco dee xalaal ku noqon maayo sidaa daahirna ku noqon maayo waa bakti uun waayo gawricu maba xalaaleeyaba wuxuu markaa ka soo reebay wuxuu uhi ilaa samaka waljaraad kalluunkii iyo ayixii mooyaane kalluunka halkan marka waxaa looga jeedaa xayawaan ulbaxr aladii laa yaciishu ilaa fiih waa xayawaankii badda oo dhan ee badda mooyaane meel kale aan ku noolaan kii berrigu kuma jiro albaramaawiguna kuma jiro albaramaawi waa berri biyoodka kaynuu naqaan berrigiiyo dee baddaba ku noolaada waaye xaga kalu raacaya kaas aljaraadna waxaa looga jeedaa ayaxa waxaa kaloo dee la xukum noqonaya kabajaaga iyo kuwa waa ayax yaryarun dee iyaguna labadana dee daliil baa soo reebo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey lamaa su-ila can maai lbaxr biyaha badda huwa tahuuru maahu alxilu maytatuhu buu ihi biyihiisu waa kuwa daahira waxna daahirinaya baktigii baktiga badduna waa xalaal jaraadkana rasuulku waa ka yihi uxilla uxillat lana maytataan laba bakti baa naloo xalaalayay asamaku waljaraad waxaa laga waxaa kaloo lasoo reebayaa maytat laadami wabna aadama ila samaka waljaraada wabna aadam iyo ibna aadam mooyaane ibna aadamka marka uu dhinto maydkiisu najaas maaha ilahay baa karamiyo laqad karamnaa bani aadama xadiidka odhan laa tunajisuu mawtaakum faina almu'mina laa yanjusu xayan walaa mayitan xaakim wariye waa xadiid daciifa kaasi laakiin waxaa ka fiican xadiidka abi hurayre rasuulku yihi subxaan allah ina almumina laa yanjus muminku najaas ma noqdo isaga laftiisu dee najaasa way martaaye lakiin isaga laftiisu najaas ma noqdo taasina waxa ay koobsanaysaa inta uu nool yahay iyo iyo marka uu dhintaba waxa kale oo daliil ah in la yidhaahdo bani aadamkii gaaraankii muslimka ahaa waxa layna amray umirnaa biqaslihi inaynu maydhnaa layna amray soo ma waslulmayit dee waa waajib cala alaxyaa kuwa nool bay waajib ku tahay qofkii muslimkaa dhintay inay maydhaan hadduu isaguba najaasiyi maxaa laga maydhaya makaadi baa la idhaha maydha ama saxara miyaa la idhaha dadka maydha si ay saxara iyadoo saxaradiia u daahir garowdo hadduu meydkiisu najaas yahay maxaa laga maydhaya yaani culim culimada yidhi waa najaastu taa waxay kaga jooga inay yidhahdaan waa tacabudi o waa waa laynagu addoonsaday un waxaa loo maydhaya dee garan mayno waayo wa yuqsalu waa la maydhayaa alinaau weelkii min wuluuqilkalbi ayga dhabaqsigiisii baa laga maydhayaa iyo walkhinziiri doofaarka dhabaqsigiisii sabca maraatin toddoba jeer wa ixdaahuna midkood bituraabi ay maca turaabi ciid maceed ay tahay mar baa ciid loo raacinaya xadiidka abu hureyre ayaa u daliila ee hore aynu u xusnay waayo najaasooyinkiisa kale ma la xukum yihiin talow najaasooyinkiisa kale iyaguna waa la xukum ayaa la yidhi laakiin annawowi raximah allahu tacaala xagga daliil ahaan wuxuu rajaxayaa in todo toddoba jeer la maydhaya ay tahay uun wixii dhareerkiisa iyo carabkiisa uu gaadhay laakiin najaasooyinkiisa kale sakaadiisi iyo saaladiisi iyo ay la mid yihiin uun najaasooyinka kale oo la maydhayo uun walow hal mar ha ku suushaba inta ay ku suusho uun doofaarka markaa isaga toddoba jeer lama sheegin waa looga qiyaas qaatay uun waxa yidha waa qiyaasul awlaayo aygaba dee isagaa ka daran oo najaasada aygu ijtihaad iyo istimbaad bay ku sugnaatay najaasada doofaarkuna binas bay ku sugnaatay aw laxma khinziirin fa inahu rijs waata kale aygii waaba la ogolaaday in dee xaaladaha qaarkood la haysto o la dhaqdo doofaarkiina lama ogolaan bal in la laayo ayaa shareecadu ay sheegtay saasay ku sameyen sidaas saxdiina waxay tahay doofaarku inaanu la xukumahayn ayga xagga daahirinta najaasadiisa oo najaasadiisu ay la mid tahay najaasada kala un oo in ciid loo raaciyo iyo aanay waajib ahayn iyo in toddoba jeer la maydha iyo oo inta ay ku suulayso in la maydha ay waajibtay walow hal marba ha noqotee waayo ma jiro daliil tilmaamaya in sidaa ayga loo daahiriyo qiyaaskuna sax maaha oo waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam doofaarku waa joogay qur-aankana waa lagu xusay lamana sheegin in sidaa ayga najaasadiisa loo daahiriyo wayuksalu waa la maydhayaa min saa'iri najaasaati najaasooyinkii kale oo ta ayga iyo ta doofaarka marka laga yimaado maratan hal mar baa la maydhayaa halkaa maroo ta'ti calayhi wada gaadha oo yacanaa taqdi caleyhi suulisa oo meesha ka saarta ayaa la maydhaya waayo suulinteedu maa layna amree tiro laynooma sheegin marka hal mar maydhista hadday ku suusho waa khalaas markaa najaasadii waxay leedahay cayn jurmi dee la taaban karo marka horta dee haddii cayn leedaho najaasa cayniya ay tahay dee cayntii waa in la suuliyo haddii caynteediiba ay taallo meesha iyada lafteedii fadhfadhido dee waxba lama daahirin waxaa kaloo ay leedahay athar sida midab iyo ur iyo dhadhan marka intaana waa in la suuliyo oo urteedi iyo midabka iyo dhadhankeedi meesha waa inay ka baxaan laakiin ka waran haddii ay adkaato oo tusaale ahaan midabkeedii meesha uu ku hadho hadduu midabkeedii meesha ku hadho ay adkaato in la suuliyo waa la yska daynayaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhii dhiigguu marada ka maray waa kii ku yidhi yakfiiki ilmaa walaa yaduruki aharuhu yacnaa lownuhu midabkii adkaade marada laga goyn kari waaye ku dhibi maayo biyaha kugu filan wakadalika sida saxiixa kuwii kalena waa la mid in casura isaalatu aacm acmiga waxaa la sawiran karaa ila qofkii maro ama meel najaas la leefleefi maaye qofka afkiisi hadday najaasa marto dhadhan buu ku garan karaa haddee inay weli joogto soo maa marka haddii dhadhankeedii ama urteedii ay suuli weydo oo ay adkaato oo suulinteeda mashaqo lagala kulmaayo iyadana waa la ysu cafinaya oo maxalkii iyadoo urti joogto amaba se dhadhankii uu joogo ayuu daahir garoobaya mar haddii qofku uu dadaalay haddii najaasadu ay tahay xukmiya oo meeshii caynteedii ma fadhido midabkeedii kama muuqdo kama urayso kama dhadhamayso waxay noqonaysaa dee in in biyo un lagu lagu shubo meeshii a halkan waxaa raad ku leh fuqahada shaaficiyada agtooda xagga daahirinta maryihii najaasadu ay martay waxaa raad ku leh masalo hore inoo soo martay masaladaasoo ah biyaha inay u qeybiyeen biyo badan iyo biyo yar wixii qulatayn ka yar markaa yidhaahdeen waa biyo yar oo najaasadu marka haddii ay gaadhaba way najaasoobayaan walow yaanay bedelinbe marka halkan waxay leeyihiin haddii biyo yar oo qulatayn ka yar oo meel ku jira maradii najaasta lahayd la geliyo biyihii baa najaasoobay mar haddii biyihii najaasoobeena dee maradii ma daahirinayaan marka xalku waa maxay marada meesha lagu horraysiiyo oo biyihii deeta dushaha lagaga keeno waxaanay taa u xujaysanayaan ahriiquu calaa bawlihi danuuban min maa waadaantu dee qullatan waa ka yartay haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaadidiisii waadaan biyaa ku shuba buu ihi calaa kulli xaal waa in la maydho maradii ama biyuhu ha horreeyaan ama maradu meesha ha ku horrayso ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan ilaa maradii ay nadiifoobayso oo wixii dee marsanaa ay meesha ka baxayaan wathalaathu buu ihi saddex jeer in la maydho ayaa afdalu fadli badan oo najaasadii mutawahamada ahayd madnuunaade la malaynayey ee aan la hubin ayaa la sheegay in saddex jeer la maydho tii la hubayna dee uga sii awlaysan oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim waa ka yidhi ida stayqada axadukum min annowm falaa yaqmis yadahu fi linaa oo yadayhi fi linaa xataa yaqsilahuma halaaan fainahu laa yadri ayna baatat yadhu midkiin markuu hurdada ka soo kaco gacmihiisa ayaanu weelkii biyuu ku jireen dhex gelin ilaa uu saddex jeer maydhayo waayo garan maayo meesha ay ku bariday gacantiisu yacnaa waxaa laga shakisan yahay mutawahama inay najaasa martay maaha waajib ay leeyihin culamaau shaaficiya waayo najaase meesha laguma hubo waa mustaxabun in la maydhaa marka tii aan la hubin haddii la yidhi saddexa la maydho dee tii la hubay baa uga sii awlaysan sidaa afdalkaabaa sidaasa yidhaha waayo masale hore aynu sheegnay buu halkan kaga hadlayo waa masalada ku saabsan istixaalada haddii shaygii dhalan rogmo shaygii najaasada ah wax kalaba uu noqdo ma daahir garoobaya masalada khamriguu soo qaado wuxu uhi wa idaa takhallalat haddii ay khal noqoto alkhamratu khamrigii binafsiha iskeed khal u noqoto iyadoo wax farsamo lagu sameeye aanay jirin dahurat way daahir garoobaysaa wa in khullilat haddii khal laga dhigo oo biarxi shayin shay tuuristii sababtii khal lagaga dhigo fiihi dhexdiisa lagu tuuray ama fiihaa khamro dhexda lagu tuuray lam tatur daahir garoobi mayso horta khamrigu waa najaas bay leeyihiin fuqahaa shaaficiya dee fuqahada badankooduba waxaanay u daliishanayaan najaasanimadeeda dee taxriimka un in la xaaraantimeeyey sababta loo xaaraantimeeye waa iskaarka waa in wax sirkhaaminayso sababta ay najaasu tahayna waa in wax sirkhaaminayso laakiin sida saxiix waxaa weeye xaaraantimeynta shayga la xaaraantimeeye kama dhalanayso shaygu inuu najaas yahay haddii khamriga marka hore laga sameeye shay daahira dee waa xaaraan laakiin najaas maaha sida saxiixa ah waana sida ay ku tageen a'imada ahlulxadiidka qaar badan oo ka mid ah adilana saa waa tusinaysaa adilada waxaa ka mid a xadiidka anas ee muslim saxiixiisa ku wariyey khamriga markii la xaaraantimey saxaabadu waa daadiyeen xataa jarat sikaku lmadiinati khamran ilaa wadooyinkii madiine khamri uu durduray sida daadka roobka oo kale marka haddii ay najaas tahay ma ogolaadeen rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wadooyinka dadku ay marayaan in lagu daadiyo saxaabaduna kumay daadiyeen haddii ay ku daadiyeenna rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoon garanay hadday ku daadiyeen rasuulku waa kala hadli lahaa iskaarka iyo inay wax sirkhaaminaysaana xaaraantimeyn baa ka dhalanaysa iyo xaaraannimo laakiin najaasanima ka dhalan mayso marka iyagu waxay leeyihin waa najaas haddii ay markaa khal noqoto oo iskeed ay khal u noqoto xalaal bay dee noqonaysaa khal bay noqotay macnaheed waxa weeye iskaarkiibaa ka baxay sifadii ay wax ku sirkhaaminaysay iyo khamiirnimadii marka sifadii loo xaaraantimiyey mar hadday meesha ka baxday khalaas xalaalnimadeedii bay ku noqotay daahirnimadeediina waa ku noqonaysa haddii marka hore shay daahira laga sameeyey laakiin haddii khal laga dhigo wax lagu daro si ay khal u noqoto daahir noqon maysa bay leeyihin waxaana deliishanay xadiidka muslim wariyey rasuulka waxaa di can ilkhamri tutakadu khalla khamri khal laga dhigay faqaala la laa yajuus rawahu muslim ma banaana buuri rasuulku calayh isalaatu wasalaam oo bimacnaa daahir noqon maayo dee isaga oo khamri ah oo najaasa marka shay lagu rido si uu khal u noqdo dee shaygii baa najaas noqonaya soo maha mar hadduu shaygii najaas noqdana dee isagiina waa sii najaasaynayaa marka hadduu xataa khal isu bedelo dee waa khal najaasa lama isticmaali karo ta kale qawaacidda shareecada waxaa ka mida man istacjala shaya qabla awaani cuuqe bixirmaani qofkani shay buu degdegsaday wakhtigiisi aan la gaadhin khalnimadii khamrigan ayuu degdegsaday iyadoo wakhtigeedii la gaadhin wuxuu rabaa inuu inay khal noqoto soo dedejiyo iyadoo wakhtigeedii la gaadhin kaana waxaa lagu ciqaabaa shayga in laga qadiyo sidoo qofka dilay qofkii dhaxalkiisa u lahaa iyo kii u dardaarmay iyo marka tanina waa noocaas oo kale waxaa lagu ciqaabayaa qofkii khamrigii oon iskii khal u noqon degdegsade isagu khal ka dhiga wax ku daray ee ku farsameeyey inaan loo xalaalayn daahirna looga dhigin taasaa lagu ciqaabaya wallahu aclam waxka wbillahi towfiq wsala allahu cala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira waay wuxuu yihi maa xukman abaaxa waxdat aladyan hada kufru biاllahi tabaaraka wa tacaala qofka idha waa xalaal in diimaha la mideeyo waa gaalnimo taas sidee loo mideeya fi ictiraaf biadyaan اlbaطila waa qof ictiraafay oo xaq u arkay diimaha baطilka ah kufriga ama kuwa la naskhay ha noqoto ama diin aan jira ha noqoto dadka diimaha kala haysta diinta islaamka loogu yeedhaya qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum lama odhanayo diintiinaanu ictiraafsannahay inay diin xaqoo shaqaynaysa tahay aynu midayno marka waa jamcu bayna alxaqi walbaaطil sheekh bakr abu zaydna kitaab buu ka qoray masaladaas lajna daa'imana fatway ku leeyihiin waxdat اladyaan fikradda ahi waa fikrad gaalnimo ah wadaadada qaarkood markaa lagu baleeyey oo xasan turaabiya uu ka mid yahay ilaa uu sheegay markaa inay masaajid isugu yimaadeen oo wuxuu ku baaqi jiray wax in la sameeyo wax loo yaqaano di diimaha ibraahiimiga ah nebi ibraahim ogol in la mideeyo markaa masaajid bay isugu yimaadeenoo deetana salaad ay ka midaysan yihin bu ay tukadeen buu ihi yuhuuddii iyo nasaaradii iyo muslimiinta isagaana qabanqaabadeeda lahaa ma garanaysa ay u tukadeen xaggay u jeesteen iyo waxay tukadeen toona waana waxay gaaladu doonayaan dadka muslimiintaa in la gaalaysiiyo lagu idhaahdo aamina inay diimahan kalena xaq yihiin oo iska daayay qabyaaladda iyo tacasubka diima aad u kala helinaysaan diimina waxa weeyaan ha la mideeyo deetaa la ysu keeno in kacbo laga dhiso meelaan xaramka ahayn waa sheeko cusub oo taasina maalmahan bilaabantay hore meelaha qaarkood way uga dhacday tunis wakti hore waa laga sameeyey culimaduna aad iyo aad bay uga hadleen sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala wuxuu tilmaamay arrintaasi inaanay bannaanayn waxaanu ku sababeeyey arrintaasi sida dadka dhisaya ay ku sababeynayaan hadduu maanta qastigu yahay in dadka lagu fahamsiiyo xajkii iyo say u dawaafi lahaayeen iyo sacyigii iyo waxaa dhici karta mar kastoo wakhtigu dib uu usii dhaco jahligu uu bato inuu shaydaanku dadka ku fitneeyo sidii qoomu nuuxu ugu fitneeyey sawiradii raggii wanaagsanaa qubuurtooda la dul sudhay oo ku dhahda kacbadii waa tan maantana taasi ma aha mid la baciidsan karo la odhan karo suurtagal ma aha inay dad muslimiini u qaataan in kacbadii muqdisho ay ka dhisan tahay kacbada lafteedii oo iskaba daayaan safarkan iyo hawshan idhaan soo tanba waayo haddaabay leeyihiin rag culimaa oo luqayaqaan oo fiqiyaqaani kacbadiibaa dhuusama reeb loo soo raray iyo qabrigii nebiga way leeyihin waa xaqiiqo jirta waa hadal duuban hadal aniga lai soo wariyey maaha waa waa nin sheekho masaladaa ka hadlayaan dhegeysta intaan tan la dhisin ka hor bay weliba ahayd wuxuu leeyahay sheekhaygii sheekh hebel baa ku riyooday buu leeyahy in kacbadii halkaa loo soo raray iyo qabrigii nebiga culimaduna waxay dhaxleen ambiyada nebiyada nebiyadana riyadooda waa xaq marka waa xaqiiqo jirta weeyaan macnaheedu mar hadduu sheekhaygii hebel ku riyooday sheekhuna nebiga uu dhaxlay nebigana riyadiisu ay xaq tahay dhuusamareed bay ku taal kacbadii iyo qabrigii nebiga bal dadka noocaasoo wax kacbadii u eeg loo dhisa ka war marka hore xaalkooda halkaa uu marayay ta kale ummadda islaamku weligoodba xajka way tegi jireen in xajka looga warramo oo loo sharaxo o loo caddayno waa u baahnaayeen dadkii innaga diinta inagaga dadaalka badnaa maxay u samayn waayeen waxaasoo kale meelun kacbay uga samayn waayeen khuraasaan ama baqdaad ama waxa weeyaan masar maxaa looga samayn waaya kacbo marun si dadka muslimiinta xajkii loogu baro oo loogu tababaro waa bidca jadiida waa bidco cusub oo dadka qaarkood ay la soo dariyeen waa ta kale eh arrintanay ku sababeynayaan ay leeyihiin dadka xajka lagu tababarayaa wax allaale iyo waxay ka taraysaa ma jirto anigaa taale wax allaale iyo waxay ka taraysaa ma jirto aniga soo ima garanaysaan inta jeer inta sunnada xajkaan tegey cumrada markaan tegay sanadkii dhoweyd aniga iyo nin kale oo ila socday waxaanu garan weynay sacyiga meelaan uga baxno masaajidkiibaa macaalimtiisii la bedelay qayb baa la dumiyey qaybo kalaa la dhisay albaabadii baa la bedelay askar inaanu weydiino aan ku khasbanaana markaanu dawaafkii dhammaynay war sacyigii halkaanu u maraa halkaanu uga baxnaa islaanta miskiinaddaa ee muqdisho dhexdeeda la yidhi kacbo laga dhisay ku wareeg xajkii aad tegaysa bay kuu fududayn doontaae masaajidka noocaasa marka la dhex geeyay iyadoo cidina aanay wadin kacbadii xamara ee ku dawaaftay maxay u taraysa iyo sacyigii la marmariyey laa yufiidu dalika shay-an wax allaale waxay u taraysaa ma jirto qofku mar haddaanu hore u arag halkaa masaajidka dawaafka iyo sacyiga mar walba wuxuu ku khasbanaanayaa cid ka haysa masaajidka meeluu ka galo iyo meeluu ka bilaabo iyo meel kacbadii kaga taali isaga garanaya bal waxaa la arkay nin soomaaliyeed oo soo xajiyey oo iska taagan meel masaajidka ka mid ah oo kacbadiiba aan arag or miyaana dawaafin maya maan dawaafin oo maxaad kacbada kuda kacbada halkay ku taala ui maana arkayba masaajidkiina uu dhex jooga marka arrintani waa arrin fitno dhalaysa oo ay tahay in laga hor tago dadku si aanay ugu fitnoobin waad aragtaan dadku dhismayaasha xabaalaya laga dul sameeyey maqaamaadka iyo siday ugu fitnaysan yihiin marka haddii kacbo dadka noocaasa laga dhex sameeyo iyo maqaamu ibraahim iyo meel sacyigi waagiyo hadda ha iskaga bilaabanto dadka xajka lagu baraya laakiin muddo yar kadib waxay isu bedeli doontaa meel laga barakaysto ila dadka waxay arkeen dad ku dawaafaya dad saciya arkeen meeshu kacbadiibaa waa eg tahay soo maa marka ma banaano in la dumiyo ayaa waajiba oo ilaahay ay ka baqdaan kuwa waxaa samaynaya oo aanay ummadda diinteeda aanay ka fitnayn dadka xajka waa loo sharaxayaa qofkii wax garanaya u akhrisanaya u dhegaysanaya dadka kale dee dad baa kaxeeya ama dee ay raacaan oo tusa mar walbana taa way u baahan yihiin gidaarada lagu warwareejinayaa wax allaale waxay u kordhinayaan ma jirto qofkii mar walba uu baahanya cid garhwadeen u noqota waayo su-aashan wuxuu leeyahay ilmaha yar ee naaska jaqee caanaha geelana caba haddii dee caanaha geela ku ababe ay yihiin oo dee naaska uu kaga maarmi karo dee qof ababe buu noqonaya kaadidiisu waxay la mid noqonaysaa kaadida dadka waaweyn laakiin haddii weli uu naaska ku nool yahay oo loo yaro raaraaciyo caano kuwa geel ama kuwa lo-aad ama caano boodhoba laakiin aanu kaga maarmi karin naaskii ma ma noqonayaan kuwa ka dhiga qof ababo kaadidiisu kaadida dadka waaweyn ay la mid tahay